bismi illaahi raxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dor koran waxaa ka mid ah ciidamada amniga oo qabtay rag ku eedaysan inay dhac ka geysan jireen magaalada muqdisho wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ka daafurtay shirka hanaanka wadashaqaynta tirirka qorshaha isbeddelka qaran guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo magaalada guraaceel tababar ugu furay shaqaalaha kumil gaarka ah ee guddiga guddoomiyaha degmada kaaraan oo xarigga ka jaray waddo muhiim u ah isu socodka bulshada ee laga hirgeliyey waaxda wajeer ee degmadaasi warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan xoutiyiinta oo magacaawday ra-iisul wasaare cusub kadib dalkii axmed al rahwi
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badrh waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon markan waxaad kusoo dhawaataan asagii faahfaahsan ciidamada amniga ayaa qabtay rag ku eedeysan inay dhac ka geysteen magaalada muqdisho cali aadanna ayaanoo faahfaahinaya ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa gacanta kusoo dhigay eedeysanayaal loo haysto inay qalqalgeliyeen amniga eedeysanayaasha ayaa lasoo qabtay xilli ay ku sugnaayeen halasha biyaha taliska ciidanka booliska waxa uu sidoo kale sheegay in eedeysanayaashu ay dhac u geysteen dad shacab ah ayna yihiin dad burcad ah oo dhibaato ku haya bulshada eedeysanayaasha gacanta lagu soo dhigay ayaa kale ah dable xoogga dalka nuur muxidiin dable xoogga dalka yaasir cali abuukar iyo cabdikaafi ibraahim shariif eedeysanayaasha ayaa haatan ku jira gacanta ciidanka booliska waxaana loo gudbin doonaa maxkamadda awoodda u leh si waafaqsan sharciga dalka loogana oofiyo sidoo kale ciidanka booliska waxauu sheegay uguna baaqay shacabka soomaaliyeed inay si dhow la shaqeeyaan laamaha amniga si loo adkeeyo nabadda iyo xasiloonida guud ee dalka taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waayihii ugu dambeeyey wuxuu gacanta kusoo dhigayey eedeysanayaal kala duwan oo lagu eedeeyey inay qalqalgeliyeen amniga lana horgeyn doono maxkamad waafaqsan sharciga dalka wasaaradda qorsheynta qaranka xukuumadda soomaaliya ayaa ka daafurtay shirka hanaanka wadashaqeynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka nima xasan ayaa muqdisho kasoo dirtay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafurtay shirka horudhaca ah ee isuduwidda tiirarka oo qorshihiisu yahay in afarta maalin ee soo socota uu ka qabsoomi doono magaalada muqdisho shirkani oo loogu diyaar garoobayo shirka hanaanka wadashaqaynta tiirarka qorshaha isbeddelka qaranka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa caalamka ah kaasoo ajandihiisu qayb ka noqonaya wadatashyada qaabdhismeedka iskaashiga qaramada midoobay ee soomaaliya ilaa waxaana maanta si gaara looga hadlayay tiirka dowlad wanaagga agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xasan shire oo shirkani daafuray ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka bilarkan quseeya ajandaha maanta aan leenahay waa laba ajando oo miday tahay in pillar working groupka aan qabanayno haddii aan liidmo bishan soo socota sideed iyo tobankeeda inaan ajandihii sadgarayno oo ajandi aan isku waafaqsannahay dowladda xaggeeda aan isla helno si waxay inooga soo baxaan kulanka xiga oo aan qabanayno weyn in badan waxaan ka hadalnaa ajandayaasha aan la tegayno shirarkaahi inaynan si fiican loo turxaan bixin kulankan hudhaca wuxuu fursad noo siinayaa inaan turxaan bixino ajanda xoogan meesha la tagno annagiina aan ku midaysannahay ajandahan meesha la tegayno wasaaradaha cadaaladda iyo dastuurka wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib heshiisiinta oo iyagona qayb ka ah in ay macnaha hawsha in badan wax ka qabtaan waxaan kaloo iyadan aada u bogaadinaya inay maanta qayb naga leeyihiin halkan civil society bulshada rayidka ah waxaa kaloo aada iyadan muhiim ah in private sectorka ganacsatadeenii dad matalayay inaga nala joogaan waxaad ka warhaysaan in qorshaha isbeddelka qaran ee aan diyaarinay sanadkan march toddobiyo tobankeedii in uu saldhig u yahay ama dhinaca kordhinta dhaqaalaha uu gundhig u yahay taa aawadeed aad bay muutaa mar walbaahi in aan si dhow ula shaqayno ganacsatadeenna anahay waxaan filayaa in chamber of commerce ay dadka joogaan ay matalayaan halkan maanta shirkan si ay qayb uga noqdaan doodaha maanta socda tan xigta oo aan rabna ajendaha aan ka leenahay shirka kan maanta wuxuu yahay in iyadana heshiiska un-ka aan la yeelinayo framework oo ay ku shaqeeyaan shantii sanaba maxaa yeeley un-ka mar walba waa in ay iyaguna waafaqaan ama ay wadada aan marayna nala maraan dowladda qorshaheeda yay mar walba ku shaqeeyaan haddii markay taa tahay dowladda ay ku shaqaynayaan qorshaheeda yaa waxaa muhiim ah innagana marka inaan kala xisaabtanno qaabkii ay hay-adahan yoyinka ay dhan ay ula falgeliyahayeen hay-adaheenna waxaad ka warhaysaan hadda in la lagu guda jiro mar gabagabo noo marayso kala guurka un-ka iyo dowladda soomaaliya hadda micnaha ay usoo guurayso shaqadii dowladda soomaaliya waxaa waxba lagu farxaa ah in maalin dhaweyto wasaaradda qoyska iyo xuquuqlisaanku ay la wareegtay shaqadii ay haysay un-ka dhinacayay lagu soo wareejiyey oo aan isleeyahay shaqooyinka bilarada dambe ay ku imaan doonaan ama ayaga ka sheegi doonaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada guriceel tobabar ugu furay shaqaalaha ku meel gaarka ah ee guddiga cabdi ciise ayaa guriceel ka soo diray halkani waa degmada guraceel ee gobolka guud waxaana soo gaaray xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyaga oo durbaba ka bilaabay tababaridda shaqaalaha ku-meelgaarka ah ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka u qaabilsanaan doona magaalada guraceel ee gobolka guduud ugu horeyn waxaa goobtan hadal ka jeediyey oo tababarkan dahafuray cusmaan geelle oo ah hoggaanka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee degmada guraceel ee gobolka guduud waxaan rabnaa inaan daafurno barnaamijkii tireedhinka waxaa laidin soo xulay in aad mataqaanaa ka qayb qaadataan barnaamijka v r ka ama mataqaanaa diiwaangelinta dadweynaha waxaa layka soo xulay bulsho ballaaran markii laydin soo xulayana waxaa laydiina arkay inaad tihiin dadka ugu wanaagsan ee ka qayb qaadan kara shaqadan shaqadanna shaqo aada u kulol weeye oo wakti badan u baahan iyo xirfad iyo mataqaanaa kalsooni qof kastoo meeshan kamida waxaa la rabaa inuu u dhigmo boqol qofood waxaa la doonayaa inuu noqdo qof dadka maskaxdooda wax ka bedeli kara qof jidka mara inaad kasoo leexiso aad keeni karto goobta halkana asagoo raalli aad ku diiwaangelin karto waxaa la rabaa inaad dadka guryahooda ugu tegi karto ood dhihi karto waxaan rabnaa inaan idin diiwaangelino goob kastood is leedahay waxa waaye dad baa ku sugan oo diiwaangelintaasi mataqaanaa aan isi soo gaarin oo magaalada kamida ama magaalada geesaheeda ama meel oo u baahan mataqaanaa in loo adeego waa inaad mataqaanaa ka shaqayso waa inaad bulshada dhex gasho bulshadana mataqaana ay ku arkaan qof wanaagsan oo ay mataqana waxa uu ka shaqaynayo ay ku kalsooni ku qabaan oo iska diiwaangelinta ay mataqaana ku kalsoon yihiin waxaa laydinka doonayaa inaad noqotaan dhallinyaro firfircoon oo magaalada ay mataqaana ka shaqaynayaan magac iyo sharaf ku leh taa ayaa laydinka doonayaa waxaana qaadan doontaan casharo badan oo sida kuwa sharciyada kuwa mataqaana xogta ilaalinteeda iyo dhammaan waxay la xiriira mataqaana nidaamka mataqaana diiwaangelinta la xiriiro waxaa laydinka doonaya inaad noqotaan dadkaa noocaas ah sidaas ayaana laydin soo xulay waxaa idinla jooga tababarayaal aada xirfadooda u sarrayso oo mas-uuliyiin ah oo idin bari doona waxaa u baahan tihiin wax badan ka faa'idi doontaan waxaa laydinka doonaya inaad roolka mataqaana ay dejiyaan iyo qorshaha ay u dejiyaan meeshaas inaad raacdaan anigana waxaan mataqaana rabaa waxaan doonayaa inaan arrintaasi aan kala qayb qaato oo itinimadiida aan ku biiriyo aragtidiida aan ku biiriyo waana mid inta aan idiin sheega weeye waa mahadsantihiin gudoomiyaha degmada kaaraan ayaa xarigga ka jaray wado muhiim u ah socodka bulshada ee laga hirgeliyey waaxda wajara degmadaasi maxamuud nuur ayaa mqdmaxamuud nuur ayaa muqdisho ka soo diray gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani ayaa maanta xarigga ka jaray wada interlog oo laga dhisay waaxda wajeer ee degmada kaaraan wadadan uu ku taalaa agaarka muna apartment ayaa qayb ka ah dadaalada maamulka degmada iyo bulshada degan degmadaasi ay ku horumarinayaan adeegyada waddooyinka waxaana munaasabadan xarijarka ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada degan degmadaasi waxaana bilowgii hore halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka degmadaasi iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka waa waddada laga roobka laga tuugi jira lii jira ilaah ou roob noo imaanin daarahan dheerdheer bilaash kuma imaanin daaraha dheerdheer bilaash kuma imaanin waxa waaye waddanku hadduu qurxoon yahay ama degmadu hadday qurxoon tahay cid kastaa soo hawaysanaysa saa daara ka dhisanayso iska fiiri daaraha dheerdheer iska fiiri waddooyinka iska fiiri nadaafadda iska fiiri bilixda saan oo kale ha loo adeegto
waddadan waa u jeedaan dad soomaaliyeed ah hanti geliyey dhismooyin qurux badanaa ku yaala iyadoo noocaasay haddana waxay ahayd ma waddo dadka deganu ay roobka ka alla toogaan oo yidhaahdeen ilaah waa nagu keenin guryaha soo dumaayey waxaan rabnaa maanta in waddooyinkan degmada kaaraanba interloog loo bixiyo guddoomiyaha degmada waxaan leeyahay guddoomiye waa ku ammaanan tahay interloogyada degmada kaaraan ka socdo aan ognahay lixdii waaxba inay interloog ka socdaan taasna waxaan kula tartamaynaa degmooyinka gobolka banaadir iyadoo degmada kaaraan hore ugu hor ugu dambeysay laakiinse maanta waxaan aaminsannahay oo aan qiraynaa in degmada kaaraan ay tahay degmo interloog leh oo degmooyinka la tartami karto ugu dambeyn guddoomiyaha degmada karaan mudane faarax cadaani maxamed ayaa xarig ka jiray waddadan cusub isagoona sheegay inay socdaan dhismaha waddooyinka cusub si sare loogu qaado isocodka bulshada iyo sidoo kale bilicda degmada waxaan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha waddooyinka degmada kaaraan guddoomiye food cadde oo aan u ogolaanay ka maamul ahaan inuu waddooyinka ka shaqeeyo oo naga xigsado habeen iyo maalinna u taagnaado sidii waddada loo qurxin lahaa bulshadii waxaan u mahad celinayaa waddadan deganeed oo lacagta la baxay waddada in loo qurxiyna u diyaar garoobay oo qarash ku bixiyey aadaa u mahadsantihiin heelon waddadan biyo mareen ayay ahayd markii roobka da-a gawaarida iyo mootayaasha iyo dadka shacabka ma mari karin shacabkana ma mari karin waddo waxay ahayd aada u dhibaataysan oo aada u burbursan maantana waddo baabuurtii iyo bulshadii deganeed aada ugu faraxsan waddooyinka dhiman oo degmada kaaraan insha allah waa ku rajoweyna iyakan inaan ka shaqeyno kuwa ka shaqeynana iyo middaa maanta joognana dadka shacabka loo shaqeeya waxaa loo baahan yahay inay nadiifsadaan ay ku dadaalaan waddadood maadaama qarash ku baxay halkaad naga dhegaysanaysaana waa reediu jur markana warka caalamka kooxda xuutiyiinta ayaa u magacaawday maxamed muftaax inuu qabtay xilka ra-isul wasaaraha dalkaas kadib markii la dilay ra-isul wasaarihii hore axmed al rahwi xuutiyiinta yemanna ayaa ku hanjabay in ay aarsan doonaan kadib markii weerar cirka ah oo israa'iil fulisay lagu dilay ra-iisul wasaarihii kooxdaasi axmed al rahwi iyo wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa weerarkan oo dhacay sideed iyo labaatankii bishan agosto ee laba kun iyo shan labaatanka ayaa lagu beegsaday guri ku yaala xaafadda beetbawsa ee magaalada sanca halkaas oo madaxda xuutiyiinta ay ku lahaayeen kulan sanadeed lahooda dhacdana ayaa loo arkaa mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee lagu bartilmaameedsado hogaanka sare ee xuutiyiinta tan iyo markii ay dagaalka kaga biireen gobolka inkasta oo al-rahwi la tilmaamay inuusan si toosa uga mid ahayn hogaanka militariga ee kooxda madaxa golaha sare ee siyaasadda ee xuutiyiinta mahdi almashad ayaa muuqaal u baahayay ku sheegay in ay u argudi doonaan dhiigga madaxda islamarkaana waxa uu ballanqaaday uu sameeyey shacabka yemen iyo qosaska dhibanayaasha dhegeystayaal war wixii dalka diiwadan soo gaara cawaa waana intaa halkaad naga dhegeysanaysan waa radio johar ciddii warkayga oo seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook ku leenahay radio jor sidaas iyo ammaano allah